ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidanka mujaahidiinta oo weerar madaafiica ku qaaday xerada murtadiinta ee hiilweyne ee ku taalla duleedka muqdisho amiirka imaarada islaamiga afghanistaan oo sheegay in dowladda islaamiga afghanistaan ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso shareecada islaamka islamarkaana aysan dheg jalaq u siin doonin dhaleecaynta iyo cadaadisyada kaga imaanaya dowladaha gaalada ee maraykanka ugu horreeyo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan howlihii ka socday garoonka magaalada boosaaso oo maanta hakad galay kadib markii garoonkaasi ay xireen maalmo ka hor maleeshiyaadka ridada ee b s f maraykanka oo ku eedeeyey xukuumadda itoobiya inay xasuuq ka geysatay gobolka amxaarada askari ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada ee ka badbaaday weerarkii coos weyne oo isku soo dhiibay wilaayada bokool beesha ashraaf ee degta wilaayada baay oo dooratay malaaq cusub kelimaadkii laga jeediyey munaasabadaasi ayaad maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijkeenna faafreebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag aan ku bilowna barnaamijkeenna ciidanka mujaahidiinta ayaa weerar madaafiica ku qaaday maanta xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee hiilweyne ee ku taalla duleedka muqdisho haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubinteenna hadalhaynta waxaana la diyaar ah walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada hiilweyne oo ah saldhig ay degan yihiin boqolaal ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taal waddada xidhiirisa magaalada muqdisho iyo degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe dhanka kale waxay mujaahidiintu kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday afaafka hore ee magaalada baydhaba dhimashada waa shan murtad oo sarkaal uu ku jiro dhaawacna waa toddoba askari oo murtadiin ah sarkaalka dhintay waxaa lagu magacaabi jiray xasan liitar waana taliyaha maleeshiyaadka ridada ee xerada iidow dhigaal ee magaalada baydhaba maleeshiyaadka maanta ka soo baxay gudaha magaalada baydhaba ayaa ah maleeshiyaadka degan xerada iidow dhigaal ee magaalada baydhaba oo xalay ay weerar ku mireen mujaahidiinta taliyaha la dilay ayaa maleeshiyadiisa u sheegay in ay dabagalayaan ciidamada mujaahidiinta ee xalay xerada soo weeraray balse allah fadligii meydkiisa iyo afar askari la dhigay duleedka magaalada baydhaba waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga een warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ergeyga maraykanka ee geeska afrika oo xukuumadda itoobiya ku eedeeyey in ay xasuuq ka geysanayso gobolka amhara mike hamer oo ah ergeyga maraykanka u qaabilsan arrimaha geeska afrika ayaa war cusub oo uu soo saaray ku xaqiijiyey in ciidamada nidaamka abiy axmed ay geysanayaan gaboodfallo aad u daran oo ka dhana dadka shacabka ah ee aan hubaysnayn ciidamada xukuumadda itoobiya waxay geysanayaan xasuuq aad u daran oo ka dhanah dadka rayidka ee ku sugan oromiya iyo amhara sidaas daraaddeed suurtagal ma ahan in aan itoobiya dib ugu celinno qaanuunka kobaca iyo furashada shaqo oo kal hore uu maraykanku ka joojiyey itoobiya ayuu yidhi ergeyga maraykanka ee geeska afrika walaaca uu maraykanku ka muujinayo xaaladda itoobiya ayaa imaanaya xilli isbuucii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadka jabhadda faano ay ciidamada nidaamka abiy axmed kala wareegeen inta badan deegaanada dhaca xuduudda ay wadaagaan dalalka suudaan iyo itoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa amiirka imaarada islaamiga ah ee afghanistaan mulla haybatullah aqun zaada ayaa sheegay in dowladda afghanistaan ay ka go-an tahay in si buuxda loo dhaqangeliyo shareecada islaamka islamarkaana aysan dhag jalaq u siin doonin dhaleecaynta iyo cadaadisyada kaga imaanaya dowladaha gaalada oo ay ugu horreyso maraykanka iyo waxay ugu yeeraan nidaamka caalamiga ah waxa uu hadalkiisa ku daray in cadaadiska caalamiga ah uu ujeedkiisu yahay in shareecada islaamka lagu dhaqo masaajidda oo keliya iyada oo la ogolaanayo in bulshada laga dhigo almaaniyad taasoo dowladda afghanistaan ay si cad u diidan tahay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shaqada garoonka diyaaradaha ee boosaaso oo maanta hakad gashay waxaa maanta gebi ahaanba joogsaday shaqada garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxayna arrintan la xiriirtaa xiisadda magaaladaasi ka taagan ee u dhexaysa maleeshiyaadka maamulka murtadani iyo kuwa shaadala dirirka ah ee maraykanka hoostaga ee b s fta loo yaqaan ilawareedyo ayaa soo sheegay in maanta aysan wax diyaaradaha ka soo degin madaarka caalamiga ah ee boosaaso maamulka shaadala dirirka ah ee puntland ayaa lasoo wariyey in uu kooxda riddada ku eedeeyey in ay faragelin ku hayso deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo ayna tahay tan ka dambaysa ee hakadka gelisay duulimaadka xarunta gobolka bari arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli afar maalmood ka hor amar ka soo baxay maleeshiyada b s f lagu joojiyey duulimaadyada garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso kadib markii maleeshiyaadkaasi ay sheegeen in laga hor istaagay in maleeshiyaad dhaawacyo qaba oo iyaga ka tirsan ay u wareejiyaan dibadda waa tahay mahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ee soomaalidu ku wada xiriirto ka taagan waxay ahayd xiisadda ka taagan magaalada boosaaso gaar ahaan shaqada garoonka diyaaradaha oo maanta istaagtay sidaana warbixinteenii hore kusoo sheegnay gebi ahaanba waxaan maanta garoonkaasi kasoo degin diyaaradihii een horey uga soo degi jiray sida tan etoobiya iyo tan loo yaqaan daalo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inagaynta
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijkeenna afaafreebka wararka ayaannu ku guda jirnaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta cudwaanka yuhuudda ee magaalada khaza waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay ismaaciil haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin dabcan saacadihii lasoo dhaafay cadowga allah duqeymo kala duwan ayuu qidaaca ka fuliyey goobaha uu duqeeyey waxaa ka mid ah deegaano dhaca bartamaha koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afarlabaatanki saaca lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa afarlabaatan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin konton iyo toddoba kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo kow kun laba boqol iyo lix halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo shan kun saddex boqol soddon iyo toddoba kale dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay waxay ku guulaysteen in weerar ka miin ah ay ku beegsadaan gaadiid ay wateen ciidanka sahaynada oo ay ka mid yihiin taangiyada nuuca loo yaqaano maarkafaha iyo sidoo kale gaadiidka ciidanka daabula khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhashay howlgalkanna wuxuu si gaarah kaga dhacay bariga magaalada rafax indhanka kale ismaaciilow saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin waxay soo bandhigeen weerar sawaariikh ah oo ay ku beegsadeen goob ay ku sugnaayeen askar ka tirsan ciidanka sahaynada oo ku taalla koonfurta qidaaca walaalka dhanka kale maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalama yemen maanta waxay weerar culus ay ka geysteen magaalada talaabiib oo caasimadda u ah maamulka sahaynada dabcan saaruuq ka dheereeya codkiisa ayay talaabiib ku garaaceen khasaare dhaawaca ayuuna dhaliyey sida ay sahaynadu ka dhawaajiyeen dabcan weerarkan wuxuu rucbi xoogan ku abuuray maamulka gumaystaha yuhuudda isagoo ka gudbay dhammaan difaacyada hawada iyo badda iyo dhulka ee dowladaha maraykanka ingiriiska iyo sidoo kale kan sahaynada dhanka kale ismaaciilo war deg deg ah oo hadda soo baxay ayaa waxa uu sheegayaa in howlgal keligii duul ah uu ka dhacay magaalada qudus si gaar ah agaarka albaabka loo yaqaano baabul camuuda sida ay xaqiijisay warbaahinta sahaynada ilaa hal askari oo yuhuud ah ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay weerarkan waxa uu yimid iyadoo maanta maamulka gumaystaha yuhuudda ay u ahayd maalin aad u culus oo uu gaaray khasaare isxigxiga dabcan weerarkii talaabiib markii laga soo tago dhanka kale waxaa jiray in la weeraray saldhigyo ciidanka sahaynada ay ku lahaayeen dhinaca lubnaan ururka isugu yaray xisbullah waxa uu beegsaday saldhigyo dhowr ah oo ku yaala buuraha aljawlaan sida ay warbaahintu gumaystaha iyadooba xaqiijisay sidoo kale weeraradaas khasaare kala duwan ayaa ka dhashay sida ay wararku sheegayaan dhanka kale ismaaciilow warbaahinta gumaystaha yuhuudda waxay saacadihii lasoo dhaafi aad u hadalhaysay kulamo ay qaadanayeen saraakiisha dagaalka maamulka sahaynada iyadoo la saadaalinayo in saacadaha soo socda yuhuuddu ay duulaan culus ay ka fulin karto koonfurta lubnaan dabcan maanta sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen warqado ay ku qoran yihiin qoraallo loogu digayo dadka degan aagga xuduudda lubnaan islamarkaana lagu farayo inay halkaasi isaga guraan dabcan diyaaradaha dagaalka yuhuudda ayaana warqadahaasi qaybinayay xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiinna caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا waa hagaag barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaannu ku guda jirnaa cali cabdiraxmaan ibraahim waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii riddada ee ka badbaaday weerarkii coosweyne isagoo toobadkeen ah ayuu isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga bakool waxaana lagu soo bandhigay degmada tiyeglow haddaba markii uu toobadkeena kadib waxaa waraystay waryaheenna cabdiqani cali cabdiraxmaan ibraahim walaal eed iyo eed aan ka dhawo maasha allah caliyow xaggee ka imaatay dhalashaday gobolka bokoolo laakiin hadda xamara ku gooyo xamar maxaad ka qabanaysay xamar yaraanga igalli murtadiintaga iduufsadeen dhalinyarada jinkee ee igalgaaliyaan yaraanteega gali haddana maskax ahaan raayiga markeena fiiriyeyn waljarantay hayna ogaadi haddana kunagadi insha allah tawbisheen xaggee ka raacday marka hore may ku raayay xamar bareefada isku dhakadaay xamara isku roogi isku baashalaay yogey aan oo sii eta dhalinyaro jinka inta igalgaaleyan ayaa haddana may buwaa murtadiinta saka beeri reed xamara kuku beeri wadanka la difaace ay ereen may buwaa wadanka soomaali alanka baluuga lindhamadee la ere diinga lindhamadee lileema dheegna laakiin alanka baluuga lindhamadee la ere tababaraha etoobiya kadib mayseenay hirimaslaam ilaraa hirimaslaa inni galabay abaara rognay saddex bilood oo kale ka jarnay meela hubna ninka gibi markaas kubaad shaqadii bilaawati meela ku dhagaagnay mayseenay galgaduud ilaa iyo oos weyne seeneeda cows weyne ee weerar ayaa ka dhacay ee xilligaas xaggeed joogtay oos weyne rooge wallaahi weerarkaas halsaa si ana jeela halsaa haraabnami weerarani bilaawada oos weyne idhatagna walaarbushaada yar wala ka aragnay laakiin oos weyne markii una seenay dagaalka halsaani bilaawaday halsa markiina bilaawdayna meela afjara ku dhihi herada murtadiinta way qobsaday reed mujaahidiinta amebua meela raaciyay meeli inherti reed heraday maalgaaditi walilomba walna wala wareegay mebua dhimasho ii dhaawa aan wala ku dhihi horte lantiyadiis inkoyna suu babandhamadaana lanka markiisa abobtiisku way too dhamadaa laakiin mebua dad badan oo ana leyma dad badan oo ku badbaadayna jiraan dad badan oo ka dhamaday saaxiibaday ana jiraan reed dagaalkaasna mebua meela raaciyay dad badan aa ka dhamaaday meela heradana walna wala wareegay afjara ku dhihi muddo ada wal yara saacadooyin ee socday dagaalka tiiday makakoyne ku badbaaday markii meelo ku badbaadnay galcad meel araa kooy galcad markii unu kooyne meela dhaawa i wala shisheenay markaas ubaada gaadida meela kurani amara kooy markii amar una seenay ciidanka dhomba shal fariiri wali hiiraanka dhii wali oo maybo meel araa gobolada soomaaliya aan shal qiibsameen bershoon waaba guryaalshii u gadadeeno hore aan baxeen bershoon maybo meel araa aan too bisheeneen muslimiinta horan rahen guryaalshii horan la baxeen ana laakiin may kumid tahay dadkaha anagadii hamar kooy hamar markeena kooyin een lama bilood aan la isla taladay ruutiina lande yarahay dhalinyaro oo hamar isla roogna igaladeen haddana maybo meel araa intii wal faylan ahayna markaan ogaaday masgantay mageen la taladay kooy may sareehen taalukuwa meelan muslimiinta kabeer toobadahay keengobadoy foola taalukan ka sugunta dibi dagaalkii oos weyna bilaahay koo badbaadiyay inka dhamana gaalnimo may sareehen aan kooy toos muslimiinta kabeer maskaxday leh ku goti ada muddo sanad iyo ada todoba bilood oo kale ee saasa male masheer walaahi marmay qaadaanay lambool konto ili dollar oo imaaraadka ku qaadaanay lamada boqol konton iyo lito markii una qaadani imaaraadka murtadiinta soomaali iyo isfahmo waayeen ciidamada meel la reeyeen galgaduud laka dhamaayay oo osweyn laka dhamaayay khilaafa ku dhihi markaasa imaaraad wali reeyeen may boo meel la raay ciidamada xamar hadii un roogaan oo mushim iyo bilaay iyo dhamaashi iyo bilaay bacta may boo dambigaas un wal una goorto galado kornuma masheerka may boo meel la raay dowladda murtadiinta soomaali lay siidoy una masheerkana jaradaana reen markii dambe walnoo jaradii ada muddooyinga lambool konton ili qaadaani haddana walnoo jarayeen lamada boqolaa may boo meel la raay samadoonka iyo malaagaha la hariiri walooyada islaamiga la hariiri markaas kubaa dambe boo meel raa i fasahanya lankaasi kuwa la yari dan amnigiisa nadiif ee agamoodi lan igasha gashaadi male mebwa meel badana walooyada roogdoonha aragi lan itaabadiina male gan itaabadiina male se amni ee amnigay oo sugunyaatiyeeg loo kooyo walooyadana mebwa safaylaha indhawaaya maasha allah aniga go-aankay maskaxday ku kooyi intii muslimiintana kabeero haddana dib hariir mabang la sameeyo waana baag maybua meel raay dhalinyaradii asaabaday e oo maybua meel raay hor ahaan hadda asaab mihini laakiin hor ahaan asaaban hayne wali indirifaday baaga indirifaday haddii odkay dhegeynsadaao maybuaha odkay aamo dad badan akase taasu ku nagada arfaday haddana hariir an la sameeyo maaba jaro sheekada waraysiina ka jirnay hobana kaftamo horta sananayn ka sheegaa iyo salahan indhohay wal aslehmee dadkaasi dadkii diiraan borta gooriyaan an rajari yo osaase taan hadda safaylalah indhohay amnigay maasha allah mar ilaa iyo inta dhatiyo walanaha aragay male walooyada islaamiganaha dhahmaray lanfar itaabadayna male haddana markii tiyeglo anakooyinna meelayaray hura ita melifaas isku jiifoy markii hore maybua meel ray markii murtadiintaas aan la jara hamiin lanki an oroday jiifaata gurigay an ku obsadaa intii oogaadada oogadada haddana teeda kale mayba an ku obsadaa intii qabiil ahaan indila haddana teeda kale mayba an ku obsaday haddana dhiniga kale raay madahajibis ahaan an ku obsaday dhinigoo haddana gurigii bawaardiyaasa ada maybua hundurmada misra ahaana laakiin haddii markii tiyeglo anakooyi safayle an hunduri maasha allah sinaniin ku sheegay إسهايتي والله فرق يا عندهاي ولا شل دبون همين إيمانها شلين
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ waa hagaag barnaamijkeenna fafreebka wararka ayaannu ku guda jirnaa xaflad ka dhacday degmada labaatan jirow ayaa lagu doortay malaaqa cusub ee beesha ashraaf ee degta wilaayada baay xafladdaasi waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin waxgarad iyo nabaddoonno ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay malaaqa cusub ee la doortay malaaq sheekh xasan maxamed ibraahim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخياري بعد السلام الحمد لله ثم الحمد لله الهي yang mahadiyan mahad oo bilaaw ileed ban lahaan wayo ahaan oo farac badan sida nicamka ilaahay una ning nicmay an farac badanyin mahadan dhikmaayang ya ilaahay in mahadiyan nicamka ilaahay nasiib way wahaan ma koobamaayang sanaskilka edaay alla subxaanahu wa tacaala hadalismay ku mid haayay wa in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuha nicmadaas uunan koobo korna walla mid e xamde eh ilaahay aan mahadyaan awalan wa aakhiran kadib may kale anka mahadyaana ilaahay ilaahagii una caafimaadniisii maska ahaagna caafimaadniisii jir ahaagna caafimaadniisii taasna may waha mahado ilaahay noomu taysnayn mahadyaanuu kadib may waha amnigun yoona istiqraarkun may waha niin suurta gili ini hoolooyinkii madaasii laku wajahnaay walma suurta galaayaan ilaa dhinaa ilaahay ka suurta galaayaan ilaahay may waha geeka gebagabadeena rooji kulummadun gaabana waan isku barkaysan oo antun geeka muslimiin ama mujaahidiin aan kulunsan oo haddina geeka amni niisay taas haddina ilaahay ingmahadyaan beeshan reeray sharaafeed oo gaabangaabku hawadiisideen oo ujeeddadiyoona eta iniyo dad isku hirin midaysan diinta garab angnagada fadaw ulajeeddadiyoona eta yoona may waha ingmahadnagaan waan hadhoayan sidig arma ama sidda oo may waha faryan amis dirdaarang eh yeeka darfadaay beelan reeray sharaafeed yaka marye horta uleesadiisin haniin rorten ama beycadiisin niin lakooyten siinka gaadni ulees micishiyana siinka gaadni tan horta saasan ogaadasan mayna ballan eha anti wal ogoodaan eh midmanada tiitin may waa qaraabanada hariirshe danno hogin addinya aakharaballe madi isin midowtan mujaahidiinta umdan nagadaasan ini unka dedaana taasna waa ballangaad allahu akbar allahu akbar tan kale may odsinoo eh ini qofkosada dadka ulmada mis akhyaartan oo horeytiban sheegasiyu farto faara biyaasma foolma dhigaas cinni isin hegeninkin surugne garabnin nagatan wa tacaawanu cala albiri wattaqwa silan eri weelan alla ku obsiyinti iyo mayleraay tacaawunkaas dhaten ka teegnaada taasna may wahan odsiyu walaay bani aadunga ana unka galadnon si may wahan nesteexayna ninka nesteexoy walaay unaka toosagnan garabna ninka nagad may kale odsoo eh anti garabnaska naganan owlaadiiten yaryarayti ini hooba la araga madaarista walbarashada laka araga odayaashinkii kan wiwiinayen hooba la araga markazadad laka araga dhallinyaradii tan hooba la araga macrikooyinka meelatiyo laka araga taasna may waha allahu akbar allahu akbar taasna may waha dirdaaran iyo odsabaho eta midda kale may ogaadasana qolada reera sharaafeed iniisin sacadan laka bilaaw may waa heelii hiil way un tabartaan isin garab surugna way waha owlaada haankin oo yaryar owlaada iyin odayaashinka wiwiigna waalidiinta iyin dhallinyaradana walaaladay iyin taasna saasaan ogaadasan may waha tan e sharaafeed reera sharaafeed saanka gudubi may kale ka darafaday reera sharaafeed qabaa'il badan a deris laatin iniisin deris wanaag badan ka dedaalan may waa waqaaligin naasa bikhulgin hasanin ka dhagatan dad oo faylaka tuumoay haddaba sali sheegay un namba kastantuma noo hela fandilinglahay walsinga sharafhay isiigna muumanoo magaagaagna kaa haatano meelising maraasan meelolangli ixtiraamo mar kor haata taasna may waa oo dirdaaran waay intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha ashraaf alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay aan mahadnagaan mahad bilaaw iyo dhammaadba an lahayn allahaas oo nicmooyin badan oo lahankooba korna ninka nicmeeyey oo an horhayto nicmat alislaami waaliimaan alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay aan ka mahadnagaana allahaas nin suurtageli arran muddo badan unaka taamani aragdayaada alxamdu lilaah kolba warkay mayba bilowshi i dhammaad ii ka koobay ini una ilaahay an mahadnagno ma aragne mahadnag badiina waana hogaansagno ma aragne arrantii uun walbadanka fikiraani yanin suurtagalligeeka kolley ilaahay mahadu usku le ee ilaahay mahadis kadib mayba an mahadnagaane walaayadii barnaamijkaana nin fududayti oo usan horreeyo waalagan abu jacfar xafidahu llaahu waracaah iyo muxaafadooyinshii ku hoosay oo barnaamijkan nin fududayan jazaahum allahu khayran tankela ee ugaaskana ilaahay hian kaalmay ilaahay in gargaara kolley macashiyaana insha allahu ee kolba usuuna maybu aha ee maylay faraane taqwa allaahi caza wajal ini mayba maybaan tuugana ilaahay subxaanahu watacaala ini garab gala walaalona oo aragday ku dambooyan mayba lenaa kolley assamca waddaaca ilaahayna faray nabijeenna faray wada hogaansanaaneen kolley ilaahay maybana lee wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu kolley taasa iska ogna wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu tolkii reer ashraafeed emayn lahaa ini una malaagii usub la shaqayn ini una malaagii hadda dooranaan gobolkan baay-e ini una la shaqayn hoog i xiile i xooloba la garab surun ilaahay kitaab shay in iska gargaar ashraafay raalimihiidina anti unu malaaga garab sunuuno warshe indiina cadiina ilaahay ba cadiina re amiinkin amiirkin cadii ilaahayna rey waajiba niyata sunu maaha diyaar mihinina ini un ilaahay kitaabsha in iska gargaarna jihaadka safka hore asharaafta safka hore ka jarta jihaad diyaar manihinina ilaahay noo markhaata insha allahu tacaala ilaahay bana banoo markhaata insha allahu diyaarayna galbagaana niyadaana ka faraxsan runtii malaagun la dooradi taariikh nololeedis maybuwa madian walku sheega yar lan faylow saasuun aaminsana lan eedan faylow lan ahludiin ow lan qur'aanka kasaw lan cilmo kasaw ilaahay baka mahadsan ilaahay na waafaji oona lan dhawi ah waan amiin ah gobsanigee saasa aaminsan ilaahay baka mahadsan waafajiinta ay leh allah insha allah waafajiinta ay leh allah tabaaraka wa tacaala leh insha allahu maynii ogdiina inuun malaagii gobolka baay la shaqayna may buu ahaa garabshay sunugna hortaana may buu ahaa kudeenya reedkan un kudeeny saasana noo ballange waana la shaqay doon biidni ilaahi albaari mayba maxabi iyone faraxaad aan kuluwara ma korne antun islaam inta ka kulanti antun sharafle inta ka kulanti iyo maaragne faraxaad iyo bogolan ku sheego kur intaas kadib mayba aan maxadnagaana ilaahayna abuuradi oo maaragne sharaftun niin waali islaamnimada maaragne niimanaysidi iyo kama xasan intaas kadib ma inga mahadnagaane walaalkan oo landoorhdi gobolka mbay asharaaf xasan iyo xuseen landoorhdi walaalkan e ilaahay hidhoorsada ilaahay nabadgelyahasi mayba ilaahay inku tuugane intay sharaftiis iyowsa adduunya aakhira sharafews ilaahay hasi yayaan ku tuugana garabshiyaana xamiiyonegee usi garab taagagna shareecada islaamka inta islaamka ku hogaami islaamka maragne inuusa dagaal iyonay juhudi usukabi ya ilaahayn ku tuugana walaalkana may buu aha garabshiyaana xamiigeea garab surugna mayaha ka gaabsaday assalaamu calaykum waraxmatullahi inta ka gaabsada walaalayaal salaamantin dhammaan anti xafladan ha ku qiib galay lankasta mansabkii us ha ku qiib galay yaka salaamanyi markas salaamantin lankasta mansabkii usu ka fadhiya ka salaamantiin mayba ka salaamantiin aha salaan oh malabka kumayaan badan iyo ka salaamantiin salaan oh maskaga ku caraf badan iyo ka salaamantiin taxiyatu ahliljanna salaantii oh ahlujinnaga oo filjanna jinnaadahayti oo markii la gala arday liska salaamay iyo ka salaamantiin culimmada ma'raayan aha fii kulli maqaamin maqaalun maqaam kasta oo la istaagmay leeha arday maqaalad wallanka hadalaw ardaya jar malaaqiyada digil iyo maraf leh ogeeka xafladun una roogna xanii sharaftay lankasta meeli isu roogi hooli isu lahaay barnaamij yey wal isu arday ee ka fikiraay adduunyadiis iyo aakhiradiis meel haatob oo xafladun tan ishraafo anta iska elay masaarahayte kooyle eri ha ajiibi jazaakum allaahu khayran allaha siinki jaazi في الجنة إلهي جندس إلهي رلدس إلهي رحمدس الله سينك جازي عمرين على الأرض الله زيادي واقع أرضي sida inta unka kulugna janna allahan inka kulmi jazaakum allahu khayran sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaashii waxgaradka beelaha dega wilaayada baay ee xafladdaasi ka qayb galay awalani waa aakhiran ilaahay baa maxaddo isku le maxaddo lamaad amiirkeenna gobolka baay abu jacfar yaa isku le mayan mahadnagaane beelo reer ashraafeed yaan mahadnagaan mayanka mahadnagaane weerintiyohani weeren oo unun ha ajiibnay unkoyne xaaladda on kasuguna nii la ogaada ee siinlo ogaanalen siinlo ogaani aw malaag hadhooga kilen malaagi guntis markiisu dareerawun anqosolaw ha kohorkoya anqosolaw markiisu reedi eejaan ilaahu kheer kuweel yoon eraayan ilaahay ha kuweela shacabkan ilaahay yoona dad muslimiin ee malaa amiirsho adayaan ilaahay ha kuweelalen mayka darey dalkan geeska afrika in badanoo dulle ah iyo duulaanka ah dadkan muslimiinto geeska afrika ku noolna dardaaryara sii fade dullu maraykanka dabadhelof etoobiya doqun burundi dantismugoro ugandhesa iyo dalkan duulaanka ah duulkan geeska afrika ku nool iniona aragta gacmo isisqobtanaano isqobsataano inti dullahadin islaam diidaasa derbi waxaan iskula jeesina taas dardaara oo ed dugga hadda la dooradi may lahaasuun duggii duulkii asharaafee diinu islaamka hoggaamay allaha kuwa walakilan tankele الله أكبر تكبيرة مقادنا الله أكبر الله أكبر إن بدنا الدولة يا دالكين دولان كأمريكان الله دولة إثيوبيا أنا دولة مريكان دبل ألف إثيوبيا دولكو إسرائيل دولكو ما إيران دبابة دائرة هقعدنا دهروج يد الدميان أرد الدماغ سيانا حدر أرد دوجو هاي دولكو نمر درهم الدولار سيانا أرد الدين تيوبا كقدران دولكو نسير دادي هاو دنيا الإسلام كأرق دي إلهي دين تن dabaabadkii deeraanka duulidahani inta hoyta ilaahay arday demsi dabaabadyo ini gacanta arday geeska afrika dadka degan ini gacanta isku obsanaan diyaar mihinina duulkii ashraafa dugan ini kudama diyaar mihinina
الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة جزاكم الله خير أولا ما يمكن محض يعني إلى أين أورينا خلقي انتهني كلمي وحفلدهم أقيمهم بدن أومنا شرفت الله نسكشاني إلى هذا سامنا محض يعني أولا أومنا أورمنا أبوري أبورستان أنتني شاني وسنة مرد نومنا أدونغنا إلى هذا سانك محض يعني ثم ما يمكن محض يعني ولا يدي حركة كما hadiyaan amniga iyo yoratmana suurta gelidi anti ummadontana naskashaana odantiyo omarada guud iyo khaasba mana ka taladan oo walaayadii omana harakadii omana suurta galid oo anka hore anka mahadiyaan amiirkan abu cubayda xafladan xaflad oo marada eed qiiman low oo marada sharaf low ummada marada sideeba hoob hogaan lahayn marada walyaan subsuma bale soomaalida marka maamaadaase fartofool ma dhagaaso faara biyaselere ilun walaa ka jaro wasaga kabii korta laakiin mana foolku noo yamba dhago korta ilaa gacanta shanta farood lay dhago koraan ankuweele madan hooba marada doorana himun wala suubine bisa ha marada irida idine bane san bane marada shaga makaliini usun yaalan weele usun aynaqnay milanko shaleey salakroori aynaqnay anti wala logobada walaa maslaxada baa geega may markaata keenawn lanku walaalkee hatisan doorateen lan iidan fayla dooratan ilaahay maana sin waafaji oo naftatiidan may markaata ka keenaa intii la aluu kheyreeyey ugu dambayntii waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadii islaamiga baay sheekh xamse abu jacfar الحمد لله حق حمده الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال وفي كل مكان وزمان والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيد المرسلين وإمام الخلق أجمعين صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن مركن كوريت الله سبحانه وتعالى يا أمها النغانة نسي نعموشين فرها بدن له lahan koobo korna marlamaad mahadnagaana guud ahaan mujaahidiinta meel kasta ooy roogano ka jihaadahayaan lakubalaawo hogaansho ilaa dhammaan caskarta iyo iyo mujaahidiinta guud ahaanba inteegan liiclaa'i kelimatillaah intaasi kadib may umahadnageeya beelana qeybka doorati iyo beelo kale holkan iyo deegaanka baha ka dhowayti iyo maxaafadada maxaafadada labaatan jarow in maamulsha iyo ciidansha oo runtii juhdiga inkawiin iyo isku lahaayeen maylana jazaakum allahu khayran ilaahi subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka siin saara dadka dhammaantay oo basiin mahadnageen iyoon anina mayla ra'yusa qayblay ku ahaa jazaakum allahu khayran markan ka horreyta ka walaayata bay ahaan may hadhowaayane naqiibka cusub oo beelo reer ashrafe doorati aalubeydkana iska waafageen walaayada degan iska waafagan gaar ahaan ragiyo ha xuludeenoo oni qof han magacaawanoo han dooradan han xuluden iska waafageenoo iska rahen runtii may eedin cajab geliyey eedna anka faraxay gaab kalena iska waafagin rag badanoo la doorradow nuqabe ah yaa walaayada gudaaja goobjoog anhay dad wal doorrada la eray la hadirayna araga jari qaabka naqiibka lana iska waafagi magacaawowsha i doorashadiis weli iin dhammanta mahay mar muwaafaqadaasi maytuu siyaase ani arrin ijaabe ah tamaana dad muslimiin ah intaasi la-ag meelana iska koyno qaabkaysa in iska waafagan maytuu siyaase arrin ijaabe iyo towfiiq ilaahay wadada inay ata marka walaayada may hadhowaayaase naqiibka cusub maylana naqiib hadhowaaw eediyada an xambaliyeeyana doorashada naqiibka waana hadhowaayana may ha ka dhowaayana qalbo furun iyo laab furun oo waasaace hodaagasa usi iyo reershayba daagasa iyo ha ka dhowaayana may ha ka dhowaayana kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala iyo horgelintiis may ha ka dhowaayana raayada towxiidka iyo korongaadowshi may ha ka dhowaayana alamru bilmacruuf wannahyi can almunkar may ha ka dhowaayana qado sharci ah oo mustaqiim ah oo ilaahay shareecadiis waafaqsan may ha ka dhowaayana wilaayatulxisba may ha ka dhowaayana may ha ka dhowaayana zaka oo sidii ilaahay shareecadiis mayba waha tilmaantay lanqaadow mayhan ka dhowaayana maamul islaami ee hogaansha iyo siyaasadiisba ka qotonta shareecada iyo kitaabka raxmaanka ee ka qotonta iyo ha ka dhowaayana mayna ha ka biirtay golihii nuqabada oo koo horreeyano baabkaasay ka jaran maylana jazaaka allahu khayran ha dhowaay nuqabada qaybti roogda iyo baaba kalmadaasay jeedisadeen qaybti moqonna afjo waa ka hadale insha allahu tacaala bal waa waxa in wakiiladan inaan afjo ka hadala maylaha hadhowaaw nuqabada mayla raayusa walaayada iyo walaayada anoo afjo ka hadalowba hadhowaaw toban mar iyo labaatan mar iyo boqol mar iyo kumanaan mar iyo ha ka dhowaayana may ha ka biirta insha allahu tacaala golihii walaayada iyo ha ka biirta hadhowaaw insha allah qodobka lamaad soo dhoweynka dib may ballanqaadana ka walaay ahaan inuuna garab surugna oo wal allaala walaaga isuneenku baahada oo khayr iyo wanaagga is ankaalmaysadow haddii maskax iyo tale iyo ra'yi ata haddii xoogla ka garab suruma ata iyo haddii xiilada ka garab suruma ata iyo haddii xanti iyo hoolala ka garab suruma ata wal allaala walaaga unu ankara korna tabartayna ah ani unu unku xag radaane sabuut an garab surugna yaan insha allahu tacaala in sheegana saasoo kale reerkanama inka baagana inka weerane sidii isin handoorten khilaaflaan hanka doorten muwaafaqo dhammaystirana hanka doorten isingna garabshay innagada insha allahu tacaala horna an ballanqaadana in sheegta ini garabshay atin laakiin unayna dirdaartayna ka jaraasa haddii ilaahay ero saasoo kale ma inka baagane in sheegana qabaa'ilka muslimiinta ah oo reerkan deriska le ah reerka siisin ogtin may buaha markoo dadkii culimmada muslimiinta walaayadan degan culimmadii ohaayi waay oo aawuhay la ixtiraamay la qadariyay nasabsho na may buaha nasameeli inka sharaf badanayti ilaahay ka weelay galahay guud ahaan ma in sheegane ini garab surumagna qaybka cusub iyo reershaysa gaar in suruma garab surum garab surumkii waalid dadka lahay ini garab surumang garab surunkii walaal dadka lahay ini garab surumang garab surunkii dad muslimiin ee dadka lahaayan ini garab surumang waayahay naqiibka jazaahu llaahu khayran usiina maylana ummato khayr badana koomalaysati nabigan may array sal alla alih wasalam dunnuu bilmu'miniina khayran mu'miniinta khayr angmaleeya angmalaysada dadkii adag ku dhalatay khayr badana kiin malayaan saasah kiin doorradan muslimiinta kalena dhammaantiyo khayr iyo wanaag iyo kii ogaayana saasa markhaato ku nagaden marka inka horreyta ugaaska may ka wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka musxafka sharafta leh oo runtii ah risaaladii ilaahay subxaanahu watacaala hanin dijii samaawiga hayti dagaalka iyo jihaadka ummad badan in shahiidan gaalo badanna lan leeyina maybu ahaa kan laska haysada ah ahna kan ilaahayni waajib waale in laka dhaqama waana laska xukuma waa musxafka kariimka ah iyo ka wareejay ugaaska ugaas oo la wareeg beellakiinka talagali jazaaka allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala keewaala ugaaska راية التوحيد راية نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو أن إلهي سبحانه وتعالى ني واجب ولأنه ندفع عنا أن حوص جانا حرسنا إلهي سبحانه وتعالى ني واجب ولي وأنا ني شرعي راية داسا يك ورجي نقيبك راية داسي ميلك وفضي نقيب أن أمتك هو قامد وأنا دفاع على الشياطين قال عدو حررك أيجرة أن يكون دفاع إن شاء الله تعالى الله أكبر كان ما يبواها وقراءة ك 47 oo cusayba araga haytan qasnadiska teeganta usiina insha Allah taala hadaayadka naqiib kalan ka tala galaya kamada ta usiina ka wareejay insha Allah naqiib la wareeg كان بوشكي شيء وقصندو جينا بوهن كجران جزاكم الله خيرا نسينا كوريجي أول ورق
الله أكبر
كان هو فراغي جديد كيوس أنك خدمة فذي أم تهسي دورتي أن كوكهرت فذي عدو حررك كأ مسلمين تا iyo diinta islaamka iyo dhulshooba cadowga xorarka kae ku difaaca fadi gaadiidkiisuga hay furaajayu weliba iswadada kala ha ku tabimala siin oo la wareeg الله أكبر الله أكبر الله أكبر
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafreebka wararkana caawa waa naga hintaa
يفرح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا